إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus u qaaday xirada ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo askarta kenya ayaa ka dhacay deegaanka qarso ay hoos tagtay degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer weerar ayaa lagu qaday xiro ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxay mujaahidiinta la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalaya duleedka degmada ceel waaq ee gobolka gedo taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay in muddadii uu joogay uu ku guuldareystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay ku dhiban yihiin isticmaalka waddooyinka magaaladaas askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in wiilkiisa oo isaguna askari ahaa ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kanaalka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo laga qaybiyey degmada rabdhowre ee wilaayada islaamiga ah ee bakool warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon safiiradda dowladda maraykanka ee dalka kenya ayaa xilka isaga tagtay kadib guushii donald trump dhegaystayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroob ah isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha jumaadul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afariyo tobanka bisha noofembar sannada laba kun afariyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus u qaaday xerada ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool warkaan iyo warar kale waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed daahir cali sow haddaanu ku horumarno gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dagaalka ayaa sidoo kale saameeyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo gudaha xeradaasi kula sugan askarta xabashida etoobiya hugunka iyo jabahda rasaasta la isweedaarsanayay ayaa laga maqlayay waajid iyo banaankeeda ma aynaan helin faahfaahin ku saabsan dagaalka waajid iyo meelaha kale ee ka tirsan gobolada bakool iyo baay ee ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida etoobiya waxaa sidaanoo kale kaga dhaca weeraro ay fuuriyaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab halkaasna waxaa ku go'doonsan kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya oo aanan meelna kaga bixi karin dhufaysyadooda gobolka gadana faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka degmada ceelwa gaari cabdibile ah ayaa la xaqiijiyey in uu haleelay qaraxa waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidankii saarnaa gaariga la qarxiyey gobolka shabeellaha hoose oo maalmihii lasoo dhaafayna martigelinayay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaa xalay ka dhacay dagaal lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada buulamareer ee gobolkaasi isla shabeellaha hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigga ciidamada yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buur culow ee hoostaga ah degmada baraawe dhinaca gobolka n f d ee gacanta kenya ku jira haddaan eegnana ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgallo qorshaysan ka fuuliyeen gobolada wajeer iyo mandheera ah wajeer ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xere ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo qarso oo hoostaga ah degmada qorof xaraar ee gobolkaasi sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee deegaanka halungo ee hoostaga degmada lafey kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasina nama soo gaarin waad mahadsan tahay maxamed taliyii hore ee ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay in muddadii uu joogay uu ku guuldareystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya waryaheena cabdalla mukhtaar nin kaa maqan kulana jooga adigu sidaad ula dirirto waa adag tahay ibraahim sheekh muxudiin oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka oo maalmo ka hor xilka laga qaaday ayaa isagoo ka hadlayey xafladda xilwareejinta waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in muddadii uu xilka joogay uu ku guuldaraystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo xusay in meel walba ay joogaan haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ay iyagu ku sugan yihiin iyo gobollada kale intaba sidaasi darteed ayuu tilmaamay inay adag tahay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas uu ku jirana waa dagaal ma aha dagaal dowladeed waa ka dhib badan yahay waa jabhado dagaal jabhadeed waaye isagoo kula jooga kaana maqan nin kaa maqan kulana jooga adigu sidaad ula dirirto waa adag tahay dowladda federaalka ayaa duulaan ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona inta uu duulaankaasi socday isbedello dhowr ah ku samaysay saraakiil badan si ay u sii wadaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin kuwaasoo aan waxba ku soo kordhin fagaaraha dagaalka madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh ayaa waxa ay ku hadaaqayeen inay muddo kooban ku soo afjari doonaan dhulalka lagu maamulayo shareecada iyagoona xilligaasi sheegayey inay garab ka helayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya balse goobihii ay dullaanada ku soo qaadeen ayaa iminka ah kuwa nabdoon oo weli lagu maamulayo shareecada islaamka waad maasantahay cabdalle bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay ku dhiban yihiin isticmaalka wadooyinka magaaladaas faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraha waryaheena mubaarak cumar waddooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo ayaa lasoo sheegayaa inay ka jiraan caqabado kala duwan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaalada waddooyinka ayaa la xirmay ciriir iyo nidaam la-aanta ka jirta halkaas taas oo ay dadku ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay maamulka la baxay puntland qaar ka mid ah gaadiidleyda gaalkacyo iyo bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa ka waramay caqabadaha ka jira magaalada run ahaantii aad baanu ugu dhibannahay waddooyinka hadda magaalada gaalkacyo anugu waxaan ahay nin gaadiidlaya oo ku nool magaalada gaalkacyo run ahaantii walaalow markii aan hadda anugu ka hadlo shakhsi ahaantayda halkaas hadda gaarigu ii yaallo hadda laba saacadood buu oolayaa waddadii hadda xaalado waxaannu ku qabnaa hadda sida gawaarida hadda boqolkiiba siddeetan yaryar oo aysan wadan dad dhallinyaro ah iyo kuwii gaadiidka run ahaantii walaalow xaaladahaas waxay noqdeen xaalado iska soo daba noqonayo oon waxba laga qaban anigoo ah baarax cali nuur xaajo xuseen deggan magaalada gaalkacyo waxaan u sheegaynaa maamulka puntland oo madaxweynuhu ka kow yahay shuruucda gobolkan ka jidhaa wax sharciga inaysan ahayn gaadiidlaydii khaatib bilaahi bay taagan yihiin annagoo qaadannay laysinka toddobaatan iyo lixdii dawladdii siyaad barre waa iska dhignay gaadiidkayagii guryahay noo yaalleen waxaa dhacday inay yidhaahdeen sida ari dabaaxa laysinkii waxa weeyeen konton dollarkee laysin baa lagu siinayaa xaggee lagu arkay meeshaan waddooyinka aad qarribaad weyn baa ka jidha maalin walba inta oo qof oo ardayana ku nafuwaada marka waxaan leenahay arrintaa in wax laga qabto bulshada ku nool magaalooyinka ay haystaan shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa maalin walba si joogtaa uga cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan dhinacyadaas waad maasan tahay mubaarak askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in wiilkiisa isaguna ahaa askari ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa si aanbaqaadayaa waryaheena cali aadan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in wiilkiis oo askari ah ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dilka askarigan ayaa ka dhacay xaafadda jamhuuriya ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in wiilkiisa siddeed maalin ka hor lagu dilay magaalada muqdisho meydka askarigan ayaa wuxuu yaallaa isbatalka digfer ee magaalada muqdisho askarta dilka geysatay ayaa waxay ku dhuumaalaysanayaan magaalada iyadoona wax tallaabo ah aanan laga qaadin askarta dilka geysatay waxaan cadaalad u rabaa aniga oo ah askari ka tirsan guutada labaataniyo toddobaad ururka laba boqol todobaatan iyo labaad ee fadhigiisu yahay galmudug waxaan furinta uga imid wiil ani aan dhalay oo askari ahay oo ka tirsanayo guutada labaatan iyo saddexaad ee boolis militaria ururka lixaad oo laiga dilay xaafadda jamhuuriya meydkiisuna uu yaallo isbitaal digfir muddo sideed beriya dhibaatada aan dareemaya waxay tahay muddo sideed beriya wiilkaygii oo furinta anigana aan uga soo tegay oon wiilkaygiina aanan wax jawaaba aan u hayn raggii dilana ay magaalada iska dhumaalasana maalin walbana ayna leeyihiin berri aan idiin imaanaynaa taas ayaa waxay igu tahay dhibaato aan weligay malaysanayn askarigan oo ka yimid galmudug ayaa lasoo shartigay waxa ay ku hadaaqaan madaxda dowladda federaalka oo aanan hore looga baranin inay cadaalad wax ku maamulaan waad mahadsan tahay cali kanaalka alkataybal akhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo laga sameeyey degmada rabdhowr ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mar kale iyo mubaarak
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta lixaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sikima ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada rabdhuure ee wilaayo islaamiha ee bakool filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo masaakiinta fuqarada degmadan kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka warbixiyey sakada halka ay ka qaybinayaan iyo inta qof la siiyey walaalayaal may baan roogne degmada rabdhuur walaayada islaamiga bakool may baan tan inku bilaawda doonay haddii ilaahay idimu mashruucgii qeybinta sakada xoolaha nool oo ku faa'iidaysan doonaan dad muslimiin ahoo fuqara iyo masaakiin niskajaru oo tiradiionu deeraasu boqol iyo konton qoys insha allahu tacaalaa barnaamijkaas yaa gudugala doona haddii ilaahay adamu haddana baan ku gudubaanay weerowkii magayaalkii dadkii linka tala galay marka qofkii ilaahay subxaana wataala anta walaan ku alafi ilaahay subxaana wataala angma hadnagoy insha allahu tacaala muslimiintana an do-ayay iyo dadka xoolaanu dhiibideno oo sadaqada dhiibideno zakada xoolaashoolaan ugaadina an do-ayay qaar ka mida dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa ka warbixiyey xoolihii lisii iyagoona u maadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha magaaga ifreeyinga midala ehe deegaankan ku kooy buudanga la ehe geeka degmada harooga muslimiinta arday hoola ka qiibiyaayan alxamdulilaahi geeka sedana firinga haysad amara luwaaha alxamdulillah eeda arday yaanga mahasana magaay maadiina maa midaa dheera alxamdulilah degmada rab uure ka sugana rab uure ahaa mujaahidiinta حركة المجاهدين لا كار بدنسي جيك ولين سيدا سيدنا فريق يا سيد هاتو كورن ديكور مقادن جيك عند الله الحمد لله جيك انتو عن ما هذه ريال إلهك ما سن إلهك بركة سن إلهك ما سن مجاهدين انتو عن إلهك عرفت جوسي قالوا أنا لجي وبلا توفيق مقالدنا يا أقوى تحنا waxaana horey loo baahiyey ilaa shan muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo laga sameeyey degmooyin deegaano kala duwan warkaan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda safiiradda dowladda maraykanka ee dalka kenya ayaa xilka isaga tagtay kadib guushii donald trump maalmo kadib guushii donald trump uu ku guulaystay tartanka doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku dhawaaqday inay xilka isaga tagtay safiiraddii maraykanka u fadhisay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya taas oo magaceeda lagu sheegay mek witman war-saxaafadeed ay soo saartay maalintii shalay mek witman oo arbacaheed waxay ku sheegtay in madaxweynaha dalka maraykanka ee xilka kasii degaya joe baiden ay ku wargelisay iscasilaadeeda ayna aada ugu faraxsan tahay in sannadihii lasoo dhaafay kenya ka fulisay danaha dalkeeda maraykanka maanta waxaa tiimka shaqada ku wargelinayaa inaan iscasilaad u gudbiyey madaxweyne joe baiden sharafna waxaa ii ah inaan u adeegay shacabka maraykanka anigoo xoojiyey xidhiirka aan la leenahay dowladda kenya ayay tiri safiiraddii maraykanka ee dalka kenya ee xilka iska casishay waxay ku faantay mik witman in sanadkii labada kun labaiy labaatankaay noqotay safiiradda maraykanka ee dalka kenya ay qabatay howlo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa arrimaha amniga la xidhiidha muddada ay xafiiska joogtayna ay ku guulaysatay inay kenya ka dhigto xaliifka ugu dhow ee ka baxsan nato ee ay dowladda maraykanka ku leedahay mandiqada saxaraa hoos taga ee afrika si la mid ah safiirada kale waxaan ku shaqaynayay codsiga madaxweynaha maraykanka shacabka maraykanka wuu hadlay wuxuuna doortay madaxweyne cusub ay hadalkeeda sii raacisay mik witman oo eed safiiradii dowladda maraykanka u fadhisay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya mik witman ayaa muujisay inay iyadu go-aansatay inay xilka isaga degto inta uusan xilka ka xiyuubin cajuuska lagu magacaabo donald trump oo ah madaxweynaha haatan xilka la filayo inuu la wareego warkii dhegeystayaal aad kala socoteen duhurnimadan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan way naga intaa